waxaa xilligan looga diyaargaroobayaa meelo badan oo ka mid a waddamada dunida muslimka ah ciidda carafo haddaba dhulka soomaalida ay degto ayaa ka mid ah goobaha looga diyaargaroobayo soo dhoweynta munaasabadda ciidda carafo haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida oo ka mid a goobahaasi ayaa waxaad ku arkaysaa xilligani suuqyada magaalada oo ay waalidiintu wadaan carruurtooda si ay ugu gadaan dharkii ciidda idaacadda v o a ayaa la kulantay qaar ka mid a waalidiinta waxayna uga warrameen ciiddani waxyaabaha ay kaga duwan tahay ciidihii hore magacayga faadima cabdi baa la yidhaahdaa ee waxaa ka mid tahay dadka suuqa usoo dukaan tegay ee u diyaargaroobaya ciidda carafada dabcan carruur ma leedahay haa carruur waan leeyahay bal ka war carruurtii adiga seed u ciidsiinaysaa wallaahi dee ciiddu waa horta maashaalla ilaahay baa keenay waa mid la sugay laakiin sixir barar baan waxba loo iibsanayn waxaad iibsanaad suadliya lacagtaad sidatiiyo wixii lagu gaday baa kala badan markaa waxba lama goosan karayo markaa sixir bararkaasaa dadka ana saamaynaya tusaale ahaan mise carruur dhashay anu waxaan dhalay afar caruura afartii markaad suuqa keentay ee wax u gadsay maxaad la kulantay dharkii laba labadii halkaan afar caruura uga gadi lahaa laba cumunoodun ba u gadan lacagtaan wateen labadii kale waa cirkaa u doon markaa sixir bararkaasaa jira dowladda waxaan dhihi lahaa doolar baa laga sheekaynayaa sixir bararka hoosana looga dhigo hadii kale dee lacagta lacagtaa lasoo garshay shaqaalaha nahay mashaarkana loo kordhiyaan leeyahay aad baad mahadsantahay cabdilaab sheekh axmed haye sharif bal nagu warbixi dhaqaaqa ciidan iyo qaabka carruur ah wax loogu gaday iyo siday ciidani kusoo beegan ciidan iyo ciiddii hore aad bay u kala duwan yihin haye maxay u kala duwan yihin ciidani waxay kala duwan tahay haye lacag baa lama haysa haye waan gartay abaaraa jira haye maxaa keenaya marka baraha u jira haye dhaqdhaqaaquna aad buu liitaa haye dhulkiina lama iibsado haye xoolihii lama iibsado haye matarbaankiina waa la adkeeyey xaaladdu waa saas sagaal carruurdi ee sagaalka carruurta bal seed u wajahday inaad yani wax u gaddo bal see wey xaaladda maxaan wajihida aniga islaamta habeen iyo dhaar baan shaqaynay haye haye mana mana awoodna intana haye in loo gado dhar haye anigoona waxaa dhahaa fardowso mahad maxamed baa laydhahaa haye suuqii jijigaan taaganahay haye afar carruuraan soo ii tegey haye marka walaalo maxaan ku dhahay wax ay lacagta goynaysana ma jirto haye carruurxan u soo ii tegey wax alla waxay garanayaan jirin haye waxaan wataa waxba iima goynayo haye taniyo saakaan suuqa ku jira haye wax lacagta ay wax goynaysaa ma jirto haye dee marka walaalo waa sidaas haye carruurta waxa lama haya ma garanayaan Sax.
maciishadii kor bay noogu kacday haye waxaan haynana ma jirto wixii aan haynana waxba way noo goynaayihiin Ee, maxaa is leedahay yani ee, sixir bararkan iyo waxaan wuu keenay mooyo wallaahi waan garanaana meel alla meelu ka yimid waxaan annagu doolar ma qaadano maxaan ku dhahaaye waxaan ku qaadanaa waa lacagta etoobiyaanka waxay noo tarisanaba yaraate ma jirto Ee, marka dawladda maxaa ka codsan leedeen dee dawladda waxaan ka codsannaha inaad sidan wax ka afgaratay maxaan ku dhahaaye naga soo gaadha waxan sidan sawirkan ha wax laga qabtaana ka codsan lahay dhankooda qaar ka mid a ganacsatada magaalada jigjiga gaar ahaan kuwa dharka iibiya ee ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa ka warramaya xilligan sida uu yahay qiimaha dharka iyo weliba sida wax looga iibsanayo kolay ciidda rabadaan baa xagga suuqa ka yara fiican baan odhan karnaa oo ciyaalka la ciidsiya inta badan Een, ciidda rabadaan laakiin ciidana dadka waaweyn baa ciida oo ciidii dadka waaweyn kolkaa dharkii dadka waaweyn xijaabiyadii duruucdii een, fiskadii waxyaabahaasan keenno aad bay u wanaagsan tahay suuq aad buu fiican waxay sheegayaan in suuqxumo ay jirto oo wasaaro jirto oo dhaqaalaan jirto oo duruufo dhaqaale iska jiraan oo dadka waa inay leeyihin maba ciidayn carruurtan baa la ciidsiinaya Ee, ee, kolay waxa keeni kara sixir barar baa yara jira oo dhibtaasi keeni kara laakiin dhaqaale xumo saas anagu maanaan arka aamine faarax wallaahi iidihii hore iyo iidahana isku mid ma ahan haye hoosu dhac weyn baa imaaday dee iidba looma maleeyo wax weyn lama gadanayo suuqyadii hore iyo sidii hore isku mid ma aha marka xaggee dhibaatadu ka jirtaa baa is leedahay dee dadkii waa bilaa lacag baanu isleenahay oo busaarad baa jirta busaarad ba-aan baa jirta haye sidii iidihii hore wax loo gadanayo iidan looma gadanayo haye oka haddana soo wax unbaa lidinka gataan soomaali say doonto ma noqotee wax waa nalaga iibsadaa laakiin su- suuq xumi ba-aan baa jirta magacayga cabdixaliim xushiid nuur baa la yidhahdaa alxamdulilah waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada jigjiga Ee, marka aan qiimayn samayno horta wax kasta ilaahay waa loogu mahad celiya alxamdulilah waan fiicannahay laakiin waxaad moodaa dhaqdhaqaaqa hadda markii la eego iyo kii rabadaantii oo kale inay aad u kala fog yihiin kolley ciidan iyadoo ciidda weyn ay tahay haddana xagga dee suuqa soo gelitaankiisa iyo ganacsiga dharka waxaa mar kasta badanta rabadaanta laakiin hadda waxaad moodaa sidii sanadii hore markii la eego in tiriibkan hoose dhaca waxoogaa inuu yar jiri aad moodaa maxaa loo aanayn karaa marka niyo wallaahi ma garan karo waxaan isleeyahay hadda moolkan oo kale marbu dee magaalada moolashasana ay ku yaraayeen imika laakiin moolasha noocan oo kale way farabateen dubuleeshinka magaaladu soo badanaya haddana dee ganacsigii wax dhaqdhaqaaqin wuu sii farabadanaya marka meesha hal markii dee meel hal meel lagu soo hagaagayo iyo markii labaatan meel isgar lagu soo kala hagaagayo way kala duwan yihiin haye waxaanu isleeyahay waxaa loo aanayn karaa inay moolasha noocan oo kale iyo ganacsiga dharku inuu batay isku soo wada duuboo ciidan carafo ayaa sanadkani aan aad looga dareemaynin suuqyada magaalada jigjiga sax raxmad badan taas oo ay dadku ku sheegeen inay jirto duruufo dhaqaale sidaa darteedna ay qoysas badini ku adag tahay inay dharka ciidda u iibiyaan ubadkooda maadaama ay yidhaahdeen qiimaha dharka uu qaali yahay iyadoo geesta kalena ayna dadku ka quusanin naxariista eebbe islamarkaana ay ku faraxsan yihiin waxa ay haystaan inay kaga farxiyaan carruurtooda maalinta ciidda darteed maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga